tiradan soo gaartay xalay qaraxyadii iyo shaqaqooyinkai magaalada ka dhacay waxaa istaalka seexinay sagaal bukaan oo afar ka mida ay ahaayeen dhaawacyo culus oo lagu sameeyey qaliimo caloosha ah laba ka mid ah adeega caafimaad ay u baahnaayeen waa u samaynay dib ayna u noqdeen sidoo kale tirada dhimashadana loo keenay istaalka ayagoo dhintay waxa waaye labaatan iyo toddobo laba ka mid ah meydadkaas waxay isku noqonayaan guud ahaan sagaal iyo labaatan laba ka mid ah istaalka ayagoo hawlihii caafimaad loo wada ay ku dhinteen sababo jir awgeed